bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka idinkuga hayna waxaa ka mid ah waaxda garsoorka dalka oo beenisay warar lagu baahiyey barta twitter-ka ciidanka xooga soomaaliya oo deegaano ka tirsan gobolka hiiraan kala wareegay dagaalamayaasha al-shabaab iyo ciidamo dalka turkiga u dhashay oo lagu dilay dalka ciraaq dhowr wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar ka mid a qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa duurnimo isniin a taariikhdan waa labayo tobanka bisha sagaalaad labada kun iyo labaatan iyo laba qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaasan kusoo dhawaada waaxda garsoorka ee dalka ayaa beenisay warar lagu baahiyey barta twitter-ka oo lagu sheegay in ay iscasileen ku-xigeenka madaxa cadaalada dalka iyo garsooraha maxkamada sare qoraal ay waaxda soo saartay ama waaxda garsoorku ay soo dhigtay barteeda rasmiga ee twitter-ka ayay ku tilmaamtay wararkaasi kuwo been abuur ah shaqhsiyaadka adeeg waa adeegsaday twitter-ka ayaa soo dhigay qoraal ay ku sheegeen in ay hayaan xog ku saabsan iscasilaada labadan garsoore wuxuu intaasi shaqsigu ku daray in iscasilaadoodu ay gudbiyeen waa ay u gudbiyeen diiwaan geliyaha guddiga adeega garsoorka ee dalka barasaabka dowla deegaanka kiambu ayaa waxa ay waa uu ka digay shaqaalaha arrimaha musuqu maasuqa ka dhex wada ismaamulkaasi waxa uu wacad ku maray in tallaabo adag oo dhinaca sharciga laga qaadi doono shaqhsiyaadka lacagaha dadweynaha jeebka ku shubta waxaana uu sheegay in ismaamulka kiambu uusan waxaasi u dulqaadan doonin
na kwa hii hatutafanya compromise na mutu yeyote kama wewe uko ndani ya county government ya Kiambu na unafanya kazi kwetu, tafadhali na kuomba siku ya leo, mahali ambapo unashikana hivi na shilingi moja moja hivi ya mwanakiambu ambayo imelipwa ikiwa ushuru ama huduma yoyote ambayo inafaa kuingia kuhudumia watu, heshimu hiyo shilingi moja, ogopa hiyo shilingi moja, wachana na hiyo shilingi moja, wacha iingie mahali inayofaa kuingia na jameni, nataka niwatangazie watu wetu hapa Kiambu ya kwamba usipoheshimu, ukishika hiyo shilingi moja hivi uweke kwa mfuko, jameni, wewe weka na uombe sana, tusikutane mahali na nisikujue, kwa vile mimi nikikujua, hata kama wewe ni rafiki wangu wa miaka kumi, ama tulionana wapi, ama tunajuana namna gani, ama wewe ni nani, it doesn't matter hakuna mtu mwingine atakukimbiza kwenye hii kaunti mpaka ndani ya koti isipokuwa Kimani Wamatangi. Mimi mwenyewe binafsi na sitaogopa, I will do that.
barasaabka ismaamulka machakos oo ka mid ah xubnaha isbahaysiga azimiyo ayaa waxay sheegtay in william ruuto uu yahay madaxweynaha qaranka kenya ayna la shaqeyn doonto mari arrimahan ka hadlaysa ayaa hadaladeeda waxaa ka mid ahaa tulikuwa na kesi kotini kama azimio na koti ikaamua, viongozi wetu walisema vizuri, wamekubali nini, maamuzi ya nini ya koti. Hata sisi tumekubali maamuzi ya nini ya koti. Uh, Dr. Samuel Ruto is the president of the Republic of Kenya now. And we have to work with him as the president of the Republic of Kenya. Lazima tufanye kazi na yeye, sisi wote ni wa Kenya. Eh, hakuna mtu ametoka kwa Jupiter ama Mars akakuja wapi hapa. Sisi wote ni wake ni Wakenya, na tukiwa Wakenya kama tunapenda nchi yetu, lazima tufanye kazi pamoja, na lazima tufanye na mheshimiwa uh, Dr. Samuel Ruto. Kwa nini? Ako na 85% of the national budget, we get 15%. If I love the people of Machakos, I have to work with the current president. Have you accepted? Yes. We must work with the current government, isn't it? ni kama tu wale wote tulikuwa tukishindana na wao, wale hawakunipigia kura, lazima wafanye kazi na mama, si ndio? Kwa sababu mama ndio amepatiwa instruments of power.
barasaabka ismaamulka siyaaya james orengo ayaa waxa uu sheegay in go-aankii maxkamada ugu sareysa dalka ee supreme court ay ku taageertay guushi william ruuto aysan ahayn xukun maxkamadeed gudoomiyaha wuxuu sheegay in go-aankaasi uu ahaa cadaalad darro weyn oo la sameeyey siduu hadalka u dhigay qof qoray xukunkaasi wuxuu sameeyey cadaalad darro weyn oo xagga sharciga ah ayuu yiri maxkamadda ugu sareysa dalka supreme kooda ayaa shantii bishan xaqiijisay in doorashadii madaxtinimada ee dalka ka dhacday sagaalkii bishii hore ay ku qabsoontay si sharciga iyo dastuurka dalka u yaala waafaqsan james orengo ayaa hogaaminayay qareenadii matalayay hogaamiyaha azimiyo lawmoja wankenya raila odinga iyo ku-xigeenkiisa mada karuwa gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xaduudaha dalka i b c ofoloji wakata ee shan iyo tobankii isla bishii hore shaaciyey in hogaanka ugu sarreeya dalka loo doortay william ruuto oo uu la tartamay raila odinga balse raila ayaa maxkamadda dacwadu gudbiyey qaar ka mid ah dadka ku nool dowla deegaanka trakanithia oo ay soo food saartay cunayari iyo gaajo ba-an ayaa lagu soo waramayaa in ay hay-adda lanqiirta cas gaarsiisay cunno gargaara waxa ay u mahad celiyeen cid kasta oo ka qeyb qaadatay gurmadkan iyagoo ku baaqay in lasii wado gurmashada amaba gurmadka la gaarsiinayo dadka ay abaaruhu sida weyn u saameeyeen ee deegaanadaasi ku nool waxay sheegeen in xaalado nololeed oo aan wanaagsanayn ay ka jirto tarakaniti sidaas darteedna loo baahan yahay in gurmadka loo fidinayo kuwa abaaraha iyo xaaladaha kale isbedelaya saameeyeen uu noqdo mid hirgala oo si weyn looga qeyb qaato huku dharaka tuko na shinda sana hakuna kitu tumevuna kwa shamba tena mito imekauka. Sasa tunaomba hata watusaidie, waendelee kutusaidia na huko nini, nini, po, po, nini ya wanyama inatoka huku inakuya kutusaidia kutusumbua huku juu hakuna maji, mtu anakaa, watoto wamepoteza zure, mwendelee kutusaidia.
Tafita Itonga kutoka Mtura yetu Sakitingi, tunasema uko na njaa sana, tunasema asante, tuongee, tuendelee kutusaidia hivyo, endelea kutusaidia hivyo hakuna mbua miezi tatu hawezi kukunyesha watoto, kuko na njaa sana, karibu ukufa. Hata sisi wazazi wazazi tunasumbuka sana, hakuna kazi ya upanya, kuna sina ya kufanya kila kitu eh. Nasema asante, kuendelee utusaidie hivyo, mbuli kinyesha, tutasema na asante kwa Mungu.
Kwa majina naitwa Julia Gateria kutoka Kasiongo. Kwangu ni shukrani nitarundia kwa hii msalaba mtune, ni shukrani kwa kwa ayo sasa nawaambia na, na, na hivi wakienda huko barundi tena watukumbuke sana, kwa sababu njaa iko mingi huku huku kwetu. Nimepewa, nimepewa msele makuta na sumbi. Sasa leo nda, ntakuwa mzuri sasa eh. Waendi shule wako nyumbani, karo iko tanasusumbua sana. Sasa hivyo tuna, tunaomba msaada wengine waitokeze wa watuletee msaada kama huyu.
madaxweynaha la doortay ee dalka william ruuto ayaa xaqiijiyey in sanatarka waa sanatarka hore ee ismaamulka beru uu shaqo ka siin doono dowladiisa kadib markii uu ka haray tartanka doorashada barasaabka ismaamulkaasi intii lagu guda jiray kulan mahadnaq ah oo ka dhacay garoonka ismaamulka meru ayaa ruuto waxa uu sheegay in ay heshiis la galeen sanatarkii hore si shaqo looga siiyo dowladda cusub ee lasoo dhisayo ismaamulka meru ayaa ka mid ah dowla deegaanada gobolka bartamaha dalka ee sida weyn looga taageeray doorashadii xilka madaxtinimada ee ruuto uu kusoo baxay madaxweynaha la doortay william ruuto ayaana wuxuu u mahad celiyey guud ahaan dadka kenyaanka ee doortay waxa uu sheegay in si wanaagsan loogu adeegi doono dhammaan kenyaanka isagoo dhinaca kalena digniin u diray dadka caadaystay falal dembiyeedyada in ay ku lug yeeshaan
star fm ka dhagayso garbaharey mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
wasaaradda gargaarka caafimaadka iyo biyaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa waxay magaalada dhuusamareebe caasimada maamulkaasi ku qabteen kulan looga hadlayay sida ugu wanaagsan ee loo dhimi karo biyayaraanta ka jirta deegaanada galmudug iyadoo sidoo kale la daafuray mashruuca yareynta xaaladaha biyayarida iyo saameynta abaaraha ee deegaanada maamulkaasi mas-uuliyiin ka socday hay-adaha mashruucan fulinayay iyo wasaaradaha maamulka galmudug ayaa faahfaahin waxay ka bixiyeen muhiimadda uu mashruucan u leeyahay dadka ku nool deegaanada maamulka galmudug
mashruucan oo ah yareynta saameynta abaaraha iyo biyayarida iyo maaragtay ee, baahida aadan ugu faraxsannahay inaa maaragtay idiin oo maanta nagala soo qayb gashaan daafurkan Ee, mashruucan wuxuu ku saabsan yahay saama- yaraynta saamaynta ee, biyarida iyo baahida waxaana wado oo maaragtay maalgeliyey dowladda Jarmalka iyadoo soo marsiinayso hay-adda Welt Hunger Hive WHH waxaana fulin doono local partnerska CBD iyo iyo ARD ee, waxaana laga fuli doonaa deegaanada Galmudug Ee, mashruucan wuxuu ka mid yahay mashruuc weyn oo ay hay-adda WHH ka wado toddoba wadan oo ka mid ah oo la- wadamada la isku dhaho Sub-Saharan Africa galmudugana u yeelatay nasiibka in laga fuliyo mashruuca qaybtii Soomaaliya ay fulinayaan hay-adaha kale ah cbd iyo a r d oo ay finance garaynayso ama ay qarashkeeda bixinayso hay-adda weltahanga hilf ama w h h oo ku cusub galmudug oo ah markii ugu horreeya soomaaliya ay timaado Eh, waxaan eh, u- u- shaqadaas u qabanaynaa oo maanta nala jooga wasaaradaha caafimaadka iyo biyaha oo iyaguna ka gudanaya mashruuca qaybtooda wasaaradda gargaarku waxay eh, aad ugu mahadcelinaysaa hay-addan w h h oo waqti fiican soo gelisay in eh, galmudug eh, ay- ay timaado weliba soomaaliya oo dhan hadda galmudug ay uga soo hormartay wasaaradda gargaarku waxay ku faraxsan tahay eh, joogitaanka ama presensiga hay-adaha ee galmudug inay kor usii qaado hay-adaha cusub oo kalena kusoo dhaweydo ayadoo weliba maanta ay jirto xaalad adag oo abaaro oo aad loogu baahan yahay in eh, hay-aduhu ay yimaadaan oo jawaabo fiicanna keenaan Eh, WHH waxay maanta keentay mashruucaas isugu jira biyaha eh, gargaarka kaloo eh, arrimaha amaba lacagaha dadka ay siiyaan qayb ka mid xataa ay tahay foodhar ama cawska xoolaha maadaama abaarta ay saameedo la siinayo Eh, ayagoo cusub mashruucna wata eh, shaqadaasna inay qabanayaan rajeynaya sanad labada labada sano oo soo socota insha allah bilkariim ay ayaga iyo labadooda hay-adood iskala shaqayn doonaan Eh, ayaan maanta u dahfuraynaa dhusmareerma kusoo dhaweynaynaa waxaan ku faraxsannahay in wasaaradihii shaqadaas lahaana joogaan oo toos ula sii fuli doonaan ciidanka xooga dalka soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa waxa ah ay howlgallo ka wadaan deegaano gobolka hiiraan ka tirsan waxaana saacadihii lasoo dhaafay al-shabaab kala wareegeen deegaano dhowr ah oo dhaca koonfurta gobolka hiiraan howlgalka oo la qaaday xala saqdi dhexe sida saraakiishu ay sheegeen ayay ciidamadu kula wareegeen deegaanada xarar lugoole fiidow iyo buurweyn oo dhaca koonfurta gobolka mudug islamarkaana ku yaala wadada xiriirisa gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe afhayeenka ciidamada deegaanka ee macawisleyda ayaa sheegay in ciidamada xooga dalka iyo kuwa deegaanka aysan joojin doonin howlgallada ka dhanka ururka al-shabaab ayna dhammaan ka saari doonaan deegaanada ay weli kaga sugan yihiin gobolka hiiraan afhayeenka oo la hadlay warbaahinta gudaha soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in dadka ku nool deegaanada ay al-shabaab kala wareegeen kala kulmeen soo dhoweyn ballaadhan maadaama uu sheegay in ay ka dulqaadeen rag in badan culays ku hayay shacabka soomaaliyeed ee deegaanadaasi meelo badan oo ka tirsan gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa waxaa xilligan ka socda howlgallo ballaadhan oo al-shabaab ka dhana kuwaasi oo ay si wadajir ah u wadaan ciidanka dowladda federaalk ah ee soomaaliya iyo dadka deegaanka oo is abaabulay iyagoo la wareegay deegaano dhowr ah oo markii hore ay shabaabku haysteen wasiirka horumarinta ganacsiga somalilan oo maanta ka hadlayay madasha dhaqaalaha somalilan ayaa sheegay in ay somalilan saameyn dhaqaale xumo kala kulantay caalamka saameyn waa dhibaatooyinka ka dhacay oo covid sagaal iyo toban iyo dagaaladu ay kamid yihiin wasiirka ayaa sheegay in sidoo kale ay saameyn weyn ka dhalatay dabkii xooganaa ee qabsaday suuqa ugu weyn ganacsiga somalilan ee waaheen oo gubtay bilowgii bishii abril waxa uu sheegay isbedelada iyo waxyaabaha dhacay oo covidku uu ka mid yahay in saameyn ay ka soo gaadhay somalilan shirkan maanta aan u fadhino wuxuu ka farcamay dhibaatooyinka dhaqaale ee waddanka ka taagan kuwa gudaha ka kacay iyo kuwa moogtahay dibadda inaga saameeyeyba gudaha waxay waxaa sii da- istaba jooga uu jiray muddooyinkii dambaba abaaro moogtahay waddanka aad u saameeyey waxaa kaloo inoo raacay dhibaatooyin kale oo dabka waaheen keenay oo dhaqaalo weyni ku burburo waddanku ku socda waxaa kaloo ina taabtay waxa caalamkaba taabtay oo waa moogtahay dhaqaale xumo ka dhacday markii intii ka dambaysay covid 19 dhaqaale xumadaa caalamka ka dhacday waddankeenna si toosay u- i- u saamaysay sababtu waxa weeyaan dhaqaalaheennu wuxuu ku dhisan yahay siduu dhan yahayba wax wax la soo deji wax la soo deg waxaan dibad u iibgeynahay aad iyo aad buu yaryahay adduunyadana haddii moogtahay waxa aad iibgeynaysa oo sida keenna oo kale noqdo iyo sida loo noolyahay horta adag baba farsamo moogtahay ganacsatadeennu ay moogtahay aan aad ugu ammaanayo iyo dadka dadkeenna dhaayas maraha ayaan weli ku taagannahay laakiinse markaad economically fiiriso sida aan u noolnahay dhaqan ahaan iyo dhaqaal ahaan sida aan u noolnahay aad bay u liidataa Eh, waxa dhacay dibadda siduu covidka u bilaabmay oo lockdownka caalamka loo geliyey waxaa dhacay containerskii alaabta lagu soo qaadayey boqolkiiba af- laba boqol inay kordheen sababtuna waxay tahay dee containerska marka la qaado marka hore cunta ay ku jirtee dadku ay qaadayaan waa tegayaan laakiinse waxa weye covidku siduu dhacay waxa weye containerskii caalamkay ku baaheen waayo waxa weye containerska cunta ku jirto dee waxa weye dad baa u- ka dambeeya oo moogtahay waa la dedejiyaa laakiinse containerska la celinayay lacagta dib loogu qaadayana way yarta marka waxa weye wax ku celiya meelihii cuntada laga keenayay ayaa dhibaato noqon deegaanka waa dowlad deegaanka soomaalida ayaa laga fulinayaa eh, dhiribeerida aada u baaxad weyn si loo soo celiyo n- waa ama looga hortago nadaab guurka ka dhacay deegaanadaasi waxaa la filayaa in tallaabadani ay wax badan ka qabato saameynta isbedelka cimilada oo abaaruhu ay ka mid yihiin siyaad bashucsaneh ayaa warkan waxaa kasoo diray jigjiga
waxaan booqasho ku tagnay si aan wax badan uga ogaano xarunta badbaadada dhirta noocyadeeda kala duwan ee lagu xanaaneeyo magaalada jigjiga waa halka ay magaaladu ka qaadato dhirta dadweynuhu ay guryaha ku beertaan Ee, dhir fara badan oo kala gedsan baa kuwayaha ee meeshan taalla waxaa ka bilacday magaalooyinka ku habboon ee, meelaha waddooyinka ee maarata halbowlayaasha ku habboon meesha way taallaa geedi maxamed gaboohe waa maarayaha hay-adda badqabka iyo badbaadinta dhirta laanteeda magaalada jigjiga waxa aan wax ka weydiinay dhirta ay halkan ku xanaaneeyaan Ee, halkan markaas waxa weeye een, goobta dhir fara badan baa taal kala nooca dhirtaas oo iskugu jirta noocyo badan tii bilicda tii harhka tii cunnada dadka cunnada xoolaha dhirta halkan laga soo saaro ma ahan mid magaalada jigjiga oo keliya lagu beero sidoo kale waxaa la geeyaa gobolada deegaanka deeqa xasan cabdi oo isagu ugu yimid dhirtan magaalada goday ee xarunta gobolka shabeelle si ay dadka deegaanku u helaan dhirtan waxa uuna halkan ka qaadanayaa geedaha ay dadku doonayaan inay beertaan goobtan aan joogo waa goobtii lagu xanaanaynaya ama lagu barbaarinaya dhirta kala duwan ee furuudka roobiska nooc walbaba leh taas oo la siiyo gobollada iyo degmooyinka marka taasay ku barbaarayaan xafiiska beeraha marka halkan waxaan ka qaadanayaa dhir kala bedelan oo furuudka roobiska sida maangaha gobolka shabeelle gaar ahaan degmada guday una qaybanayna bulshada ku nool ee beeraleyda degmada guday goobtan xanaanaynta dhirta waxa ay baasha ku haysaa togo biyaha celiye oo ay reer jigjiga u yaqaanaan gidibka waxa uuna muhiim u yahay dhirta iyo dadka deegaankuba sanadkanse waa uu guray waana saamaynta ugu badan ee ay dareemayaan dadku deegaanku waa kan mar kale maxamed gaboohe Ee, sababtaan halkan uga sameynay waxay ahayd ee, daraasaad baan sameynay ceel halkan waxa ku yaala ee, gidhibkan oo la qoday soddon sano dhowr iyo soddon sano ka hor ee, ayaa biyo badan buu lahaa marka hadda xagga biyaha dhibaato badan baa naga haysata taas ee, ceelkan wuu dhammaaday dhowr iyo soddonkaa sano weli ceelkaasoo dhammaaday lama arag waa sanadkii koowaad ee biyalaan ay ku dhacday biyuhu ka dhammaadaan deegaanka oo dhanna dhibaato macnaha dhibaato fara badan baa xagga biyaha ka haysatay siyaad bashiicsan iyo siyaad heersare idaacadda star f m magaalada jigjiga si aad uu mahadsan yahay ugu dambeyntiin afar askariyaha oo ka tirsan ciidamada dalka turkiga ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay iska hor imaada dhex maray iyaga iyo dagaalyahanada waqooyiga dalka ciraaq sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dowlada turkiga wasaaraddu waxay sheegtay in weerarkan uu ka dhacay gobol uu turkigu ka waday howlgal xaduudeed oo lagu magacaabo clowlong turkiga ayaa si joogto ah waxa uu howlgallo uga fuliyaa gudaha dalka ciraaq gaar ahaan deegaanada dhaca xaduudaha koonfureed taas oo qeyb ka ah weerarada ka dhanka ah xubnaha kooxda p k k ee fadhigooda uu yahay gobolka kurdiyiinta ee waqooyiga dalka ciraaqa p k k ayaa waxa ay bilowday kaco- waa kacdoon hubeysan oo ka dhana dowlada turkiga sanadkii kun sagaal boqol afar iyo siddeetankii iyagoo markii ugu horeysay raadinayay madax banaani in ka badan afartan kun oo qof ayaa waxaa lagu dilay iska horimaadyada u dhexeeya kooxda p k k iyo ciidamada dowlada turkiga turkiga ayaa bilaabay howlgalka xaduuda clolog bishii abril si uu u beegsado meelaha ay ku dhuumaaleysanayaan kooxda p k k ee waqooyiga wadanka ciraaq